ha saceedo hade waa meel dagaal ka dhaca waa taqaanaa waa iska kacsantah xaaladdu hadda laakiin wax dagaal ka socda ma jiro laakiin xiisada aad bay u kacsantaha waa gartay khasaaraha maxaad nooga sheegi kartaa inta qofee ku dhimatay ee dagaalkaasi
kolle khasaaro meesha wuu ka dhacay dhaawac iyo dhimashaba waa leeyahay nimanka argagixisada way soo weerareen ciidanka meesha xeradii soo weerareen xerada marka soo weerareenna khasaarahan waa loo geystay khasaarahan way geysteen marka dhimasho iyo dhaawac labada dhinacba waa jir waa gartay meeqay dhan tahay marka dhimashada iyo dhaawacaasi kolle xaggooda ma aqaan haddee laba jeeraa la jebiyey marka saddexaadna way weesha way la wareegeen marka ciidankana dib buu oga gurtay xaganaga marka khasaara marka la yidhaahdo dhaawac dhimashadu afar wey waa gartay marka dhaawac intee la eg baa idin soo gaaray dhaawac hadda waxaa weye hal nin annaga hadda dhaawacaan haynaa hal nin waa gartay waxaad iiga warantaa marka sidee al-shabaab ugu suurowday xarun ciidan oo intaasoo gaadiida ay yaaleen oo dabcan ciidamo ay joogeen inay soo weerari karaan oo si fudud haddana ay ula wareegeen daqiiqada gudahood ma dee waa argagixiso weeye inta kale dad waagax yaa dansanaa oo ay damiyeen maalin jimcaha dadka islaamka uu iska jimcaysanahayey oo salaada jimcaha laga tukanahayey oo yoomalfaraxa yoomaljamcaha iska ahayde marka nimankaanu niman yoomalfarax iyo jimcaha qoraba de maahan waxa sheeganaya dawaababeen marka jimcahaas iyo nid waaga dansan bay ka dhex faa'iidaysteen maxaa ka jira wararka sheegaya in gaadiidkii ciidamada kenya horey looga qabsan jiray oo deegaanka ceelcadde in weerarkan lagu soo qaaday markii horena loo maleeyay ciidamo aamisom oo caadi ugu yimid meesha kadibna ay dadka maaragta saas ku rasaasayeen warar noocaasaan heleynaa ha ha maalinka saas waa bawgtaas soo horumariyeen jidka ay ku imaan jireen ciidanka amisom oo buusaar oo ay raashinka kusoo doonan jireen bay kusoo ku yimaadeen baabuurtii mari jirtay oo raashinka qaadi jirtay camal bay iska soo dhigeen magaalada saasay kusoo galeen oo kaga faa'iidaysteen oo xerada inay soo weeraraan taasaa keentay baabuurta amasom oo amasom ay ku qoran tahay oo noocii ah oo beebeeyadii iyo wixii oo dhan ay wateen marka saasay ku yimaadeen waa gartay bal waxaad iga warantaa marka ciidamada halkaasi joogay ee ciidamada dowladda qeybo ka mida waxa ay wakhtigan sheeganayaan sida ay leeyihiin in tacadi badan uu jiro mushaaraadka ciidamada isgaarsiinta oo ay la leeyihiin ciidamada dhanka dowladda iyo wasaaradda gaashaandhigga oo aysa ku xirneen waxyaaba fara badan oo tacadiya ayay sheeganayaan marka maxaa arrintaas ugu wacan oo xiriirka guud ee ciidamada dowladeed maadaama ay yihiin aysan u lahayn oo u diiday waxaa u diiday kolley madaxda dawladda la weydiinhayaa arrintaas iyadaa hadda keliba ma ahayne ilaa iyo laba kun koob iyo tobankaba ciidamadaanu halkan howlgal ka bilaabeen intaas dhimasho iyo dhaawac baa gaarahayey dalkay ku dagaalamayeen u dagaalamahayeen u dhimanhayeenna waa dalka soomaaliya oo aagga ceelwaar intaas ayadaa xaquuq ma helaan mid mushaarna ma helaan mid raashinna ma helaan mid rasaasna ma helaan mid dhareedna ma helaan intii ciidan u lahaan jirayn ma helaan dawlad kale oo hadda aan dawladda soomaaliya ahayn oo ay yihiinna maba jirto waa ciidan soomaaliyeed marka cunaqabatayntaas hadda waxay ku galabsatay annagu ma garanayno haddadaas dhibkan ku dhacay gurmad la-aanta yaa ka kow ah marka cabashadaas ayadaa mid weyn weeye oo aan sano iyo midna ahayna dhowr sano ah weeye cid mas-uuliyiin ah oo dawladda soomaaliya ka mid ah oo aan ogeynna ma jirto waa garta ma la xiriirteen dawladda aan la xiriirna waa u tagnay waftiyaan u dirnay waxa wax ka qabta arrintaas maana arag marka ciidan iska jooga oo dadweynuhu waxay u yaqaanaan ciidanka soolarkay u yaqaanaan macnaha ciidan waxna cunin dawladna aan haysada iska nool baa dadka u yaqaana marka waa jirtaa cabashadaas waa garta hadda marka waa laidin soo weeraray gaadiid baa laidinka qaataa la leeyahay khasaaraa idin gaaray magaalada ceelwaq waa magaalo xuduud ku taalla ciidamo aamisom ayaa sidoo kale jooga kuwa kenya qeybo ka mid ay yihiin marka sidee baad kusii joogi kartaan degmadaasi deegaanada ku dhow haddii xiriirkii dowladdan uu idinka go-an yahay ciidamo dowladeedna aad tihiin haddana aysa jirin wax idinku taageerayo haddee lix salaam ku dagaalamayna aan ku yidhi oo dawlad la-aan iyo xiriir la-aantaas aan ku noolayna ku dagaalamay haddana waan soo noolaanayna waan sii taagnaanayna wixii lahay naga qadaro iyo wixii lahay noo qoran baana sugaynaa dalkanna annaga iskala hadda dawlad la-aan oga tegi mayno marka ilaa dawlad aan ka helno wax na tarto oo waxaan fahamsanahay nala fahamta waana u dhimanaynaa waana u dagaalamayna waana soo taagnaanaynaa